الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeena wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suurat اljumuca suurat اljumuca madaniyatun aayaadkeedu waa koob iyo toban aayadood waa suuradda lixdan iyo labaad waxay ka hadlaysaa qur-aanka madanigaah meeshuu ka hadli jiray iyo usluubkii iyo qaabkii uu u hadli jiray bismi illaahi اraxmaan اraxiim yusabixu lilaahi ilaahay waxaa nasaha oo u tasbiixsada maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi ardooyinka dhexdooda waxa ahaaday allihii almeliki meliga ahaa ee boqorka ahaa ee maaliga ahaa shay kastaba lahaa lilaahidaa hore markaan ka sifayno yusabixu lilaah allihii almelik allihii alquduusi ee quduuska ahaa naqaa'is oo dhan ka hufnaa allihii alcasiizi qaalibka ahaa allihii alxakiimi ee xakiimka ahaa shay kasta meesha u laaqa allihii dhigay huwa ilaahay alladii allaha weeye bacaa diray fil ummiyiina kuwii ummiyiinta ahaa dhexdooda qoladii reer carbeed weeye ummiyiinta dhexdooda allihii diray weeye rasuulan rasuul rasuulkaasoo minhum iyaga ka ahaaday ummiyiinta laftooda ka dhashay oo ka ahaaday waxa weeyaan rasuulan ummiyan milahum rasuul ummi ah annabiyu lummiy waa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo aan waxba akhrin oo aan waxba qorinin allaha rasuulkaa weyn soo diray weeye ummiyiinta dhexdooda rasuulkaasoo yatluu akhrinaya calayhim dushooda aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waa aayaatulqur-aanka wayusakiihim dahiraya kufriga iyo dunuubta ka hufay oo ka dahiraya oo ka dhigaya askiyaa alquluubi biliimaan qalbiyadooda kuwa la dahiray iimaan lagu qurxiyey oo wayucallimuhum baraya oo barbaraya alkitaaba kitaabka iyo walxikmata xikmada oo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wain kaanuu wain hushaaniya kaanuu qad kaanuu waxay ahaayeen min qablu horay la fii dalaalin baadinimo dhexdeed mubiinin ee cad wain kaanuu wainalxaala washaan xaalkiiyo shaanigu wuxuu ahaa inay iyagu ahaayeen horay la fii dalaalin mubiin haddaba carabta waxaa lagu magacaabay ummiyiin waxba ma akhrin jirin waxna ma akhrin jirin ma qori jirin alummiya ayay markaas ku caanbixeen xadiid baa odhanaya nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innaa ummatun ummiya annagu waxaan nahay ummad oo ummiye ah laa naktubu walaa naxsub waxna ma xisaabino waxna ma qorno bishu waa intaas iyo intaas iyo intaas ama saddex meeloodoo beertomana ama saddex meeloodoo laba meeloodoo beer tobana iyo meel sagaal ah halkaasaan ka fiirsanaynaa bisha marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qolada isaga laga soo dhex saaray waa qoladaas ummiyiinta ah irsaal markay tahay iyo diridna ummiyiin iyo keyrba nebiga waa loo dira nebiga ummiyiin iyo keyrba waa loo dira wamaa arsalnaaka ilaa raxmata wamaa arsalnaaka ilaa kaafata linnaas ummadoo dhan baa loo dira oo qolooyinka meelahaas shubahaadkii waxaa ka keeno oo yidhaahda carab kaliya loo diray iyo ummiyin kaliyu xisaabsan yahay iyo annagana looma dirin arrimahaas waysan fahansanayn waxa weeyaan mafhuumna ma leh markaas qolada noocaasa rasuulka inta laga soo dhex saaray waxaasoo aayaad iyo xikmada ilaahay siiyey ee meel lagu tuhmayo la dhahayo hebel baa waxbaray iyo waxbuu qori jiray iyo waxbuu akhrin jiray midnaysan jirin rasuulka waxay u tahay tashriif calayhi salaatu wasalaam carabtuna sharaf baa ugu jidho markii loo idaafeeyey nebiga sharaftaa leh iyaga ee loo tiiriyey rasuulkaasoo yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wain kaanuu intaani tii naafiyada ahaydna maaha tii shardiyada ahaydna maaha wain kaanuu wain hushaaniye kaanuu wain kaanuu qad kaanuu min qabl wain kaanuu haba ahaadeen ma aha wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin ayay ahaadeen qabludaas waa qabla irsaali muxamadin sala allahu calayhi wasalam ayay waxay ku jireen la fii dalaalin mubiin marka xilli muddo aan rasuul la soo dirin ayaa nebiga la soo dira calayhi salaatu wasalaam carabtuna waxay dhihi jireen waxaan haysanaa diintii nebiyullaahi ibraahim laakiin way bedeleenoo waa dooriyeen gaalnimo iyo balaayay la yimaadeen yaqiintii shaki bay ku bedeleen arrimay iska bilowdeen ahlu kitaabkii ka horreeyeyna sidaasoo kale kutubta u bedeleen nebiyullaahi moxamed baa sharci lala soo diray calayhi salaatu wasalaam deedna ummaddiiba ugu yeeray waa kaasa sharcigaas nebiga lala soo diray waxaa ku jira likulli maa yaxtaaju nnaasu ilayhi wax kastoo maanta dadku u baahan yihiin min amri macaashihim wa macaadihim noloshooda iyo noqodkooda labadaba wax kastoo loo baahan yahay kitaabkeennaan bay ku jiraan iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga waxaa loo jamciyey jamiica almaxaasini wax kastoo wanaag ah ayaa la siiyey wa acdaahu maa lam yucdi axada min alwaliina waalaakhiriin waxaa la siiyey waxaan la siin axad awaliin iyo aakhiriin ka mid a wa aakhariina na ilaahay waa u dira waladii bacaa fi lummiyiina rasuula wa aakhariina bacaa ilaahay waa dira alrasuula aakhariina ilaa qowmin aakhariina kuwo kale qolo kale waan waqtigaa joogin kuwaasoo lam yalxaquu aan soo haleelinin bihim kuwaan laakiin imaan doona waxaa la yidhi waa jamiicu man aslama ilaa yowmi alqiyaama dadka islaamay dhammaan ilaa qiyaamada islaamaya weeyaan wa aakhariina minhum lamaa yalxaquu bihim aayaddaas markii la akhriyey oo nebigu akhriyay calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey ninbaa wuxuu ku yidhi man haa ulaa'i yaa rasuulallaahi waa kuwama nebigu marka uma jawaabin ninkii mar kaleu su-aashii nebiga weydiiyey ilaa saddex jeer meelahaasi gaaraysay salmaan alfarisi baa meesha joogay markaasaa nebigu gacantiisa inta salmaan dusha ka saaray wuxuu yidhi low kaana aliimaanu cinda huraya iimaanku hadduu ururta iyo lixaha ahaan lahaa mid lagu xiray la naalahu rijaalun min haaulaa'i rag baa gaari lahaa ama laaci lahaa oo kuwaan ka mid ah sheekhaankaa warinaya xadiidkaas wa huwa ilaahayna alcasiizu allaha qaalibkaa weeye alxakiimu ilaahi weeyaan daalika arrinkaasina fadlullaahi ilaahay fadligiis weeyaan yutiihi ilaahay wuu siiyaa fadligiisa man yashaau cidow doono ayaa ilaahay siinaya rasuulkaas ilaahay soo diro carab laga soo saaray qur-aanka lagu soo dejiyey luqada carbeed rususha kii u dembeeyey oo ilaahay ka soo dhex saaray waa fadli ilaahay yu'tiihi man yashaa wallaahu ilaahayna dulfadli fadli allow maalig wey iska leh fadliga alcadiim weynaa taa markii laynoo sheegay waxaa laynoo caddaynayaa waxaa la caayayaa oo ceebahooda la sheegayaa nimankii yahuudda ahaa oo ilaahay towraad inta loo soo dejiyey aan ku intifaacin oo aan tadbiiqinin ayaa laynoo sheegaya waxaa lagu shabahayaa dameeraha dameero kitaab lagu raray ama dameer kutub lagu raray baa lagu shabahayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi mathalu ladiina kuwii mahalkoodu kuwii tusaalahoodu xummilu tawraata kitaabkii towreed la dhihi jiray la xambaarsiiyey macnaha towreed loo dhiibay xumiloodu bimacnaa kullifu alcamala bimaa fiiha lagu mashaqeeyey wixii towraad ku yaallay ee camal ahaa uma dabadeedna lam yaxmiluuhaa aan towraad xambaarin ee aan ku camal falin aan ku intifaacin hanuunkeedii iyo nuurkeedii ka mahali lximaari kuwaa tusaalahoodu waa ka mahali lximaari dameer oo kale dameerkaasoo waa ka sifayn ka dhaae dameer gaaroo hebela looma jeedo moog tahay bimacnaa nikara baa hadda looga sifaynaya iyadoo ka dhigan iyadoo alla geliyey ka mahali lximaar ximaarkaasoo yaxmilu xambaarsan asfaara asfaar waa maxay kutub waaweyn alkutub annaafica aldakma kutub balbalaaran oo waaweyn dameer lagu raray oo kale dameerkaas muxuu ka helayaa kutubta korkiisa saaran iyo oogadiisa waxaan daal iyo culays ahayn oo uu ka helaya ma jidho nimankan towraad la siiyey iyaguna ku camal fali mayaan kutub bay iska haysaan kuna kumana dhaqmayaan dameerkaasna wax nafaca isna ka heli maayo saasaa marka lagu metelay oo lagu tilmaamay yaxmilu asfaara qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi bi'sa waxaa baas lahaaday mahalulqowmi qowmkii mahalkooda iyo tusaalahooda iraabo badan baa jira mahalulqowm alladiinadaas mahalulqowm alladiina qoomkaasoo kadabuu beeniyey biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa kuwaa mahalkoodaa baas lahaaday bi'sa haada almathal kaasaa maal ugu baas leh wallaahu ilaahayna laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qowmka aldaalimiina ee daalimiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala ma hanuuniyo wey kuwa iyaguna xaalkooda waa iska sidaa weeyaan qoladaa marka kitaabkaas loo soo dejiyey si aysan sidaysan waxba intifaaca uga helin waxay ka dhigan yihiin dameerkaa kutubta la saaray oo kale isaguna culays unbuu ka helayaa waxa fawaa'id ku qoran kutubtaas waxba kama ogaan karo alximaar xayawaanun macruufun yucabaru bihi can iljaahil kan jaahilka marka tusaale loo soo qaadanayo baa dameer iyo hawl la yidhaahdaa dameer la soo qaabtaa waana waxa weeyaan dadkaa waxay isdhahaan fulaan ama huwa akfar min alximaar dameer waa ka kufri badan yahy waa ka jaahilnimo badan yahy ilaa jahliga gaalnimadu jahli bay ka imaanaysa waa xayawaanka noocaas wey marka nin baa wuxuu yidhi tacallam baro cilmi yaa fataa wiilow faljahlu caarun jahlu waa ceb walaa yardaa bihi kumana raalli noqdo ilaa ximaaru ximaar baa raalli ku noqda waa jahligaas taasina wata marka yaxmilu ximaarkaasoo yaxmilu fii maxalli nasbin cala alxaal waa laga dhigi karaa yaxmilu xaalu xambaarsan yahay asfaara ama waa sifatu lilximaar maadaama aan ximaar mucayana loo jeedin waa fii xukmi nakira nakira xukunkeed buu qabaa wey ninkii shaacirka ahabaa wuxuu yidhi walaqad amuru cala alla'iimi yasubunii famadaytu uma taqultu laa yacninii waxaan soo maraaba yidhi mid la-iim oo doqona oo liitay ah isagoo i caayaya aniga oo i hadal haya wax iga sheegaya yasubuni deedna famadaytu waa iska socdaa yidhi waa gudbaa hadhow markii la dhomo waadan maqlaya hebel wuxuu ku lahaana uma waxaan dhahbaa yidhi uma taqultu waxaan dhahdaa laa yacninii may aniga iima jeedin cid kale ula haystay cidda wax ka sheegayay aniga ma ahayn isma dareensiiye wey qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wassalaam yaa ayuha aladiina haaduu kuwa yahuudiyoobadow oo haysta millatulyahuudiya in zacamtum haddaad sheegateen annakum idinku awliyaau inaad tihiin awliyo oo lilaahi u ahaaday min duuni innaasi dadka sokadiisa idinku inaa awlinimadu idinku koobanta oo awliyo ilaahay aad tihiin dadka sokadiisa fatamanawu lmowta mowt iyo dhimasho tamaniya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaysa haddaad run sheegaysaan dhimasho tamaniya dee awliye ilaahay janna meel u diyaar haddaad isku hubtaan maxaaba adduunkan iyo noloshiisa iyo tacabkiisa iyo daalkiisa ku falaysaan dhimasho tamaniya daarulkaraama tegaysaane ilaa iyagaa waxay dhihi jireen naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'uh waxay dhihi jireen oo kale anna daara alaakhirata khaalisata lahum iyaga inay gaar u tahay daarta wanaagsan waxay kaloo dhihi jireen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan arrimahaasoo dhan bay aaminsanaayeen war haddaad saa sheegaysaan ay tahay dhibaatadan iyo a ka tagteen adduunkan qaharkiisee dhimasho tamaniya qofkii saasa dhimashaa ka xigta janne ilaahay wuxuu yidhi walaa yatamanawnahu mana tamaninayaan abaddan weligeed weligood dhimasho ma tamaninayaan bixaalin min alaxwaal waa bimaa qadamad bisababi maa qadamad aydiihim gacanahoodu waxay hormarsata awgeed hadday tamanin lahaayeen baa layidhi mid kastoo yahuuda horow ka dhiman laha waxay og yihiin marka waxa ay hormarsadeenoo xumaana awliye ilaahay inaysan ahaynna waa og yihiin wadadii loogu talagalay iyo wixii lagula ballamayna inaysan rumayn oo qaadan way is ogyihiin waxay og yihiin oo kale nebigu inuu run sheegayo calayhi salaatu wasalaam hadday tamanin lahaayeen isla markii bay wada baabi'i lahaay waa lagu kari waay inay tamaniyaan suuratulbaqara waaba lagu nafiyey middan waxaaba laga cabiray walaa yatamanawnahu eh taas waxaa la yidhi walan yatamanaw taas saasaa laga cabiray waxaa la tilmaamay xadiidku odhanaya nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam imaam muslimkaa soo saaray low taabacanii casharatu min alyahuud toban yahuudda ka mid ah hadday raaci lahaayeen lam yabqa calaa daahirihaa yahuudiyun ardada dusheeda yahuudi ma baaqi noqdeen ilaa aslama waa islaami lahaa tobankaasaa dadka hortaagan horjoogayaal inkaar ku dhacday bay ahayd waayo kuwa intooda aan islaamin oo dhan wallaahu ilaahayna caliimun waa mid ku ogaal badan oo caalim ku ah baalimiina kuwa aalimiinta ah ilaahay caalim buu ku yahay walaa yatamanawnahu abadan bima qadamat aydiihim wallaahu caliimun biaalimiin qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamed calayka asalaatu wasalaam ina almowta mowtka alladii mowtkaasoo tafiruuna a ka cararaysaan minhu xaggiisa fa innahu isagu mulaaqiikum waa mid idinla kulmaya u idin imaanaya laa maxaalata waaya aynamaa takuunuu yudrikkum lmowtu meel allaale iyo meesha aad joogtaanba dhimasha waa idin haleelin walow kuntum fii buruujin mushayada sare dhaar dheer iyo kuwa la adkeeyey iyo kuwa hadda meel kasta wax laga dhigo meesha aad doontaanba jooga waxaa la yidhahdaa laa yugnii xadarun can qadarin laa yugnii xadarun can qadarin digtoonaani waxba kama tadho qadar ilaahay mowdkana waa la isku dulqadare uma dabadeed turadduuna waa laydin celinayaa waxaa laydiin naqayaa ilaa caalimi اlgaybi qeybka waxaa allah ku caalimka ahaa iyo washahaada fayunabiukum ilaahi waa idin warrami bimaakii kuntum ahaan jireen tacmaluuna kuwa camal fala taas baa laydin sheegayaa waa waciid iyo tahdiid weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa imaanka laga helayo idaa nuudiya markii loo dhawaaqo loo nideeyo lisalaati salaada min yowmi اljumucati fii yowmi اljumca maalinka jumcada dhexdiisa markii salaada loo aadaano oo aa mu-adinka maqashaan fascow socda aada ilaa dikri illaahi ilaahay dikrigiisa intii ka ah khudbada jumcada iyo salaada gudashadeeda baa dikriga ilaahay ah wadaruu iskaga taga albayca beecana iskaga taga fascowdaani orda maaha waxa weeyaan orod iyo carar iyo roorid midna maaha waxa weeyaan waa socodkii caadiga ahaa waxaad iskaga tegaysaan wadarulbeyca beec iyo shirana waa la mid waxa weeyaan arrimaha tacaamulka oo dhan joojiye noocay taaba waa tijaaro khaasiraah tijaarada raabixada ee faa'iidada badan haysata taa aada xadiid baa odhanayay salaada markii la aqimo falaa ta'tuuha wa antum tascowna idinkoo ordaya ha gelinine walaakin i'tuuha wa antum tamshuun idinkoo soconaya imaada wa calaykum asakiina iyadoo xasillooni ay dushiinna tahay akhrajahu sit lixduba waa wariyeen xadiidka isagaa waa isilaax macruuf haddii lagu yidhaahdo lixdii baa warisay rag baa loo yaqaanaa haddii lagu yidhaahdo alaaadii baa warisay abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i baa loo yaqaanaa arbacada haddii la yidhaahdana waa intaasoo ibnu maajah lagu sii daray marka silaaxaas baa jira rawaahu sita marka waa bukhaariyo muslim iyo afarta asxaabu sunanka ah baa looga jeedaa rawaahu sabca baa jira ama rawaahu ljamaaca iyaguna waa jiraan imaam axmed baa kusoo darmaya markaa salaada tartiib baa loo aadaya wuxuu yidhi xasanulbasri wallaahi maa huwa bisacyi cala alaqdaam gomadaho lagu roora maahe waxa weeyaan sacyun bilquluubi waanniya waalkhushuuc waxa weeyaan xagga qalbiga iyo xagga niyada iyo xagga khushuucda sacyi ah wey daalikum kiinaasaa khayru lakum idiin khayr badan in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwa garanaya yaa in kuntum min ahli اlcilmi اlqawiim wاlfahmi الsaliim hadaatiin faidaa qudiyat isalaatu salaada markii la guto salaaddii jumcada marka horta sideeda aadaankaasi mar haddiiba salaada jumcada uu yeero bes weeyaan tacaamul oo dhan in qofku galo noocyadaasi xaaraam wey lama ogola waa in la joojiye wey hawxii beeci haba iska asaxo laakiin xaaraan buu qofku dhexgala xaaraam ayuu dhexgala waxaa la isku sii baraarujinayaa jumcooyinka damadeenna hadda waaba ku yadhahay dadku waxay sameeyaan caalamka kale masaajidda iyo meelaha u dhow iyo dariiqyadaasoo dhan baa ganacsigii la keenaa maalintaa jumcada wax badan la gataa waxyaalaha raqiisa waxyaalaha tirada ka batay albaabada masaajidda waxaasoo dhan kaasaa waxaa leeyahay war iska jira salaada xaggeeda aada jumcada aada khudbada dhegaysta barnaamijkaa ka baxa ilaa salaada laga tukanayo faidaa qudiyat isalaatu salaaddii markii la guto fantashiruu faafa fil ardi ardada dhexdeeda masaalixdiinna iyo xaajooyinkiinna iyo beeciinna iyo tijaaradiinna aada wabtaquu dalba min fadli illaahi ilaahay fadligiisa taa dalba fadliga ilaahay risqigiisaa kow ka ah taa raadiye fadliga ilaahay raadiye oo dalba wadkurullaha ilaahayna xusa kaiiran waxaa la garanayaa qofkan isagoo iska ganacsanaya inuu xuska ilaahay ku jiro ilaahay iska xusayo oysan ka tegin gacnaha ka shaqeeyo dikriga ilaahay ha wado wadkurullaha ilaahay xusa kaiiran idinkoo fadliga ilaahayba raadinaya salaada wakhtigeeda keliya maaha xuska rabbi bes mar kastaba in badan wada lacallakum waxaa mudantihiin ama xaqiiqo ku tihiin tuflixuuna likay tafuuzuu saa u guulaysataan labada daaroodba khayrkooda saa u heshaan saciid ibnu jubayr baa yidhi dikriga ilaahay waa daacatuhu wadkuru llaha soo lama dhihin waa ilaahay daacadiis faman adaaca allaha faqad dakarahu qofka ilaahay adeeca waa xusa waman lam yucihi qofkaan ilaahay waman lam yudichu qofkaan ilaahay adeecin falaysa bidaakirin ilaahay ma xusin walow kaana kaiira tasbiix subxaan allahi tiro badan ha akhriya hadduu rabo mar haddii uusan ilaahay adeecsanayn waxaan kalou sheegayo xabauma aha wey waxaa laynoo sheegayaa koox dadka ka midoo adduunyada doortay aakhiradii weligeed haraysana ka doortay ilaahay wuxuu yidhi saxaabadaana lagu canaananayay arrin dhacday bay ahayd wa idaa ra-ow markay arkaan tijaaratan tijaaro iyo bucshare iyo baamushari aw lahwan ama dheel iyo cayaar arkaan infaduu waa didayaan waa aadayaan ilayhaa infaduu bimacnaa insarafuu waxay u gadoomayaan ilayhaa xaggeeda ilayhaada hadda tijaaradii waa loo ceshay lahwigii iyo iyada inta la isku taniyeeyey looma wada celinay ilayhaa tijaaradii baa layidhi ujeedka iyada iyo maqsuudka infaduu ilayha wa tarakuuka nabi allo adna waa kaa tegayaan qaa'iman xaalaa tahay mid taagan oo khudbada akhrinaya mimbarka waxaa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mimbarkoo khudbo akhrinayay maalin jumcaa bay ahayd safar shaam ka yimid oo waxyaalo loo baahnaa waday ayaa yimid baahi badanna waa jidhay markaasaa ee ascaartu qaali bay ahayd safaradu markay soo galaanna waa iska qaylqayliyaano soo gashay soo gashay iyo waa tan iyo lagu dhacay iyo waa timid iyo kasoo gaar iyo waxbay dadku isalaaxyo iska isticmaalaan badeecadaas maaragtay dadka la raba in lagu baraarujiyo soo dhacayey soo dhacayey iyo waxbay adu akrinaya markaasaa waxaa dhacday wixii baa la maqlay dadkii masaajidka iyadii bay aadeen nebiga khudbaynayaa laga tegey labaiyo toban nin baa ku hadhay baa la tilmaamay ee aqwaasha ka mid a aayaadkaana soo degay waxaa la tilmaamayaa inay jidhay waagii hore salaadii la hor tukan jiray khudbada jumcadu ay dambeyn jidhay markaasaa waxaa la yidhi watarakuuka qaa'ima qul waxaa dhahdaa maa kan cinda allaahi ilaahay agtiisaabaa khayrun ka khayr badan min allahwi iyo wa min altijaarati labadaba wallaahu ilaahayna khayru raasiqiin kuwa wax arsaaqa khayru man rasaqa waacda wey cid wax arsaaqdo wax bixisa ilaahay baa u khayr badana isaga risqiga ka dalba adduunyadana ordaysaan iska daaya taasna halkaas baa lagu tilmaamay maalinka jumcadu marka waa maalin weyn maalin cibaado weeye maalin iska faysa iyo iska nasasho maaha wadaru beyca hadda beeca keliyaa la cabiray laakiin waxaa looga jeedaa anwaacul mucaamalo oo dhan beec iyo shira iyo wax karays iyo waxay doonta ha noqoto maalinka jumcada jumca waxaa loogu magac dara dadkaa salaada iskugu yimaada jaahiliga waxaa la dhihi jiray yowm alcuruuba oo maalintii naxariista ah qofkii u horreeyo jumco ku magacaabay kacab binu lu-ayib oo ahaa qofkii u horreeyo muslimiinta salaad jumcaha tujiyeyna ascad binu zuraara buu ahaa laba ragcadood buu tujiyey waana wacdiyey jumcadii saasaa loogu magacaabay fa hiya awalu jumcatin jumicat fi lislaami jumcadii u horreysoo la jumcaysayna taas bay ahayd ciraaq ibnu maalik nin la dhihi jiray jumcada markuu tukado inta gadoomo oo albaabka masaajidka istaago ayuu ducaa akhrin jiray ilaahu faralkaadii waa tukaday wantashartu ilaa waxa weeyaan kamaa amartanii farzuqnii min fadlik wa anta khayru raasiqiin buu dhihi jira waxaa kaloo laga qaadanayaa baa lyidhi fascow ilaa dikrillaahidaas qofka muslimkaa inay dow tahay salaada jumcada inuu ku aado casiimo iyo himad iyo nashaad iyo firfircooni ilaa sacyigaasaa laga faa'iidaysanayaa taas baa laga faaidaysanaya waa iyadii hadda layna soo lahaa waa sacyun binniyati waalquluub waa iyadii laynoo soo sheegay darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab